kuwa duulaanka soo qaaday waxay ahaayeen shan arxan laawayaal ah oo ka tirsan ururka al-shabaab siisaan inay dadkooda yeelaan dhinacii aan hadda kasoo dhaqaaqnay saddexna waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya badbaadintu waa socotay ilaa shalay dadka aan badbaadinay waa dad fara badan iyagana fursad idinkaana fursad yeeli doona inay markooda la hadlaan badbaadinta tiro dad soomaaliyeed ayaa ku jiray meesha wixii musiibada ay ku dhacday maaha intii kale waa badbaadina